waxaan rabaa inaan ka hadlo abaarta aad u saamaysay dadka gobolkan dego abaarta ilaahay baa keenay asaa raasiqe asaa awood u leh inuu roobna siiyo laakiin waxaa jira annaga haddaan nahay ummad islaam ah inaan ilaahay caabudno oon ilaahay ka cabsanno oon ilaahay barinno oon iswanaajinno oon isu naxno oo dad islaam eh oo islaamnimada ku toosan inaan ahaanno waana looga baahan yahy haddaan warsaday dadka soomaalida ah aniga dadka u waaweyn baan ku jiraa soomaalida dad iga sii waaweynna waan warsaday waxaa la isku raacay abaaro badan baa ka dhacay maal gaaris abaaro la isla kasi baa jira qolli jaalaa jiray warfaad baa jiray biyofuud baa jiray caano arag baa jiray mitra ijaara u dheerna waa jiraa oo la dhaho garasgurad intaa abaarahaas tanoo kaloota ma aana arkin umbaa laleeyahy dadka abaar lix xilli roobaad waa saddex sana ama cirka uusan di'in ama wax yar uu ka do'o ma aana arkin bay dhaheen waxaa kale oo dadkii odayaasha ahaa ee soomaalida ahaa ay dhaheen abaar etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya jigjiga iyo ijaara isku si u qabatana ma aana arkin bay dhaheen marka waxaan u malaynayy sababtaas annaga unbaa la imaanay ilaahay waxaan weydiisanay rabulciza inuu roob uuna siiyo oo annaga waan dembaabaynaaye malyuumaadka annaga nagula nool arrada ee qaar aan arkayno oo indhaha annaga qabanayn qaarna aanna arkaynin arradana nagula nool oon dembaabaynin inuu fadligooda ilaahay roob nagu siiyo ilaahay baan ka baryaynaa waxaan baryaynaa oo kale oon dadka soomaalida ee ka baryaynaa soomaalida waa dad fiican waa dad islaamo fiican in la isu naxo oo la isgargaaro oo dadka sidii loo kala nugul yahay wax la istaro masaajidda in la galo oo istikfaarta la badiyo oo ilaahay la baryo inuu ilaahay uu naga qaado dhibaatada wax waxaa jiraa la yaab leh waxaan imtixaan inuu yahay oo loo baahan yahy inaan ilaahay isu dhiibno waxaa daliiloo cad waxaa gubtay suuqii hargeysa waxaa gubtay suuqii ifo waxaa gubtay suuqii gaaris wax la yaab la wey waa wax annaga nala tusi inaan khalad badan ku jirno dadka soomaalida laba codsi baan yaan dadka u diri lahaa ha la iscafiyo ilaahay ha loo noqdo